بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات halkan wuxuu ka gelayaa sheekh raxmat ullah calayh allicaan masalada loo yaqaano mas'alaة الlicaan almulaacana allicaan walmulaacana waxaan hadda ka hor ku soo marnay fi tafsiiri suurati الnuur allah subxaanaه wa tacaalana suuraddaas ayuu ku caddeeyey axkaamta licaanka sheikha raxmat ullahi calayh asoo aayaadkaas qur'aanka iyo axaadiida nebiga calayh salaatu wasalaam ka soo qaadanaya ama ka soo istimbaadaya ayuu axkaamu licaan fasligan ku sheegay wuxuu yidhi waidaa rama rajulu ninka haddii uu ku tuuro zawjatahu xaaskiisa bizinaa hadduu zino ku tuuro fa calayhi dushiisa waxaa ahaaday xaddu lqadfi qofka qaadifka ah xadkiisa ayaa dushiisa ahaaday qadfiga xadkii ayaa dushiisa ahaaday waa siddeetan karbaash waay ilaa an yuqiima albayinata ilaa inuu bayino soo joojiyo bayino caddayn keeno ow yulaacina ama inuu licaan sameeyo mooyaane xaddulqadfi laba arrin mid ka mida uga baxsan karaa inuu bayinadii soo joojiyo uu caddaymo keeno caddaymuhuna waa macruuf waa afar markhaati oo arkaayey markuu ficilkaas zinadaa dhacayay waa inuu soo yani waa inuu keeno ka markhaati kacda arrinta labaadu uga baxsan karo xadka waxaa waaye ow yulaacina inuu licaan sameeyo licaanku marka wuxuu gaar ku yahay qadfu rajuli zawjatahu ninka inuu qadfiyo xaaskiisa ayuu licaanka khaas ku yahay licaanku kama yimaado nin qadfiyey ama zine iyo faaxisho ku tuuray dumarka ajnabiyada la dhihi maayo licaana la samaynaa kaa hal dariiq keliya u furan oo ah inuu bayine ee caddayn keeno haddii kale waa la karbaashaya oo siddeetan karbaash ayaa yani waajiba in lagu dhufto laakiin licaanku wuxuu dhex maraa bayna arajuli wa zawjatihi waana ninka markuu qadfiyo xaaskiisa uu ku tuuro bizina fa calayhi xaddu lqadfi dushiisa waxaa ah xadkii qadfiga oo allah subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii kitaabihi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة الله سبحانه وتعالى وحلي هل جلدي سديتا كرباش هالغلفتو وكوبا دمر كمحصنات كأي عفيفات كأي مؤمنات كقذفنا أيه وحكى لمرك أما طريقة لبعض أنك أفرا أو يلاعن واي إذا باب كان لعانك وكساب سيئا فيقول وحلي مركا عند الحاكم حاكم كأكتيسة أيوه كليه في الجامع أي في المسجد الجامع مساجد كجامعة دحديس عند على المنبر منبر كدشي في جماعة من الناس جماعة ذاتك أيو حاضر أيهين رأس وكل حجره أيوح ليه أشهد بالله إني لمن الصادقين أشهد بالله بمعنى وأحلف بالله ودار شهادة هل كان بمعنى الحلف معناه وحن كل دارنا يعني inaan anugu ka mid ahay kuwa runta sheegaya fii maa ramaytu bihi zawjatii waxaan xaaskayga ku tuuray fulaana ee heblo ah magaceeduu sheegaya xaaskayga waxaan ku tuuray oo mina zina zine ah inaan saadiq ahay ayaan ilaahay ugu dhaaranaya oan ka mid ahay kuwa runta sheegaya wa anna haada alwalada waladkaana min azinaa zine xaggeeduu ka ahaaday sidaasaan ku dhaaranaya inuu waladkaani yahay min azina walaysa minii aniga xaggaygana uusan ka ahaanin aniga ma dhalin arbaca maraatin afar jeer ayuu hadalkaa ku celinaya ashhadu biاllaah inii lamina asaadiqiina fii ma ramaytu bihi zawjatii fulaana min azinaa wa ana hada alwalada min azinaa walaysa minii afar jeer ayuu hadalkaa ku celcelinaya wayaquulu wuxuu leeyahay fi lmarati alkhaamisa marka shanaad wuxuu leeyahay bacda an yacidahu alxaakimu xaakimka markuu wacdiyo kadib markuu afar jeer ku dhaarto inuu run sheegaayo xaaskiisa zinada uu ku tuurana ay run ka tahay marka shanaad intuusan gaarin waa la hakinaya oo waxaa la leeyahay itaqi اllaah ilaahay ka baq waxaa lagu waaninayaa ana cadaaba اdunyaa ahwan min cadaabi اlaakhira cadaabka adduunye inuu ka sahlan yahay uu ka fudud yahay midka aakhiro marka adoo jeldi iyo karbaash ka baxsanaya dembi ka weyn ha gelin oo ilaahay ka cabso ha ku been abuuranin baa laleeyahy waa la wacdinaya xaakimkaa wacdinaya haddii wacdigaasi uu ku hakado ou ku joogsado markaa licaanka halkaasuu ku ekaanayaa xaddulqadfiyana laga oogayaa haddii marka uu diido u yidhaahdo run waayo oo waxaan sheegayo waa iga dhab marka shanaad wuxuu leeyahay wa calaya lacnat ullah in kuntu min alkaadibiin lacnadda ilaahay korkayga ha ahaato haddii aan ka mid ahay kuwa beenta sheegaya waa islacnadaya marka shanaad waa islacnadaya wayatacallaqu bilicaanihi licaankiisana waxaa ku tacalluqaya khamsatu axkaamin shan xukun ayaa ku tacalluqaya licaanka ninka uu sameeyo shan xukunaa ka dhalanaysa kow suquudu lxaddi canhu xadkaa ka dhacaya asiga markuu licaankaa sameeyo uu afar jeer ashhadu biاllaah inii la min asaadiqiin ilaa aakhiri uu yidhaahdo marka shanaadna uu yidhahdo calaya lacnat ullaahi in kuntu min alkaadibiin xadku waa ka dhacaya xadulqadfigii laga oogi lahaa waa ka dhacaya waa xukunka koowaad wa wujuubu اlxaddi calayha ayadiina xadkaa ku waajibaya xadka ayadoo ku waajibaya waa maxay waa xadu zina asiga xadkaa ka dhacaya ayadan xadaa ku laazimaya oo ku waajibaya wa zawaalu araa firaashi waxaa kaloo ka dhalanaya gogoshu inay zuusho wa zawaalu firaash macnaha wuxuu ka wadaa waa alfiraaq baynahu wa baynaha in labadooda la kala geeyo wa nafyu lwaladi iyo waladkiioo la anfiyo waa xukun afaraad waladka la anfiyo macnaha asiga loo nisbayn maayo waktigaas wixii ka dambeeya walad asiga loo tiirinayo maaha beri buu ka yahay macnaa cunugii sidaa ku dhasha asiga loo tiirin maayo xukunka saddexaadna waaa shanaadna waxaa waaye wataxriimu cala alabad taxriimka waa mid abadiya labadooda yacnii weligood dambe dib iskuma guursanaayaan weligood dib isku guursan maayaan haddii mar licaan uu dhaco ninkaasi waa ka xaaraam inuu gabadhaasi dib ugu noqdo cala alabad ma la dhahayo hadday nin soo guursata iyo ma aha ilaa ay ka dhintaan waxa waaye saasay u kala maqnaanayaan mana isu guursan karaan dariiqay iskugu imaan karaane iskugu bannaanaan karaanna ma jiro mar hadduu licaan meesha dhaco shantaa xukunba waxay ka dhalanaysaa markuu asiga licaanka la yimaado wayasqutu alxaddu canhaa xadka wuxuu ka dhacayaa canhaa gabadhii bian taltacina inay licaanka gasho ayuu ayadana uga dhacayaa fataquul waxay leedahay ayaduna ashhadu biاllaah ina fulaanan haadaa la min alkaadibiin waxaan ku dhaaranayaa ilaahay ugu dhaaranayaa ninkan hebela waa ninkeedii la min alkaadibiina wuxuu ka mid yahay kuwa beenta sheegaya fii maa ramaanii bihi wuxuu igu tuuray oo min azinaa zina arbaca maraatin afar jeer ayaduna sidaa leedahay wa taquulu fi lmarati alkhaamisa marka shanaad waxay leedahay bacda an yacidaha alxaakimu markuu xaakimka wacdiyo kadib waxay leedahay wacalaya gadab ullah in kaana min asaadiqiin ilaahay caradiisa ha igu dhacdo hadduu ninkaasi ka mid yahay kuwa runta sheegaayo ayadana waa la waaninaya intaysan carada alle isku habaarin ka hor waa la wacdinaya oo waa la waaninaya licaanka marka sifadaas iyo qaabkaas ayuu xaakimku u samaynayaa bayna arajuli wa zawjatihi markii licaanka asiga uu la yimaad ayadana ay la timaaddo waa la kala geynayaa tafriiqan abadiyan kala geyn abadiya ayaa labadooda la kala geynaya arrintaa licaanka fii zamani الnabiyi salى اllahu alayh wasalam ayay dhacday oo sida hadda sheikha u sifeeyey raximah اllah waa sifaad uu ka soo qaatay axaadiidta wa can rasuul alayh الsalaatu wasalaam waxaa ka mid a axaadiistaas xadiid sahl bni sacd radia allahu canh oo bukhaariyo muslim labadaba ay wariyeen anna rajula min alansaar jaaءa ilaa rasuuli اllahi sal l slam nin ansaar ka mida ayaa nebiga u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allah ara'ayta rajulan wajada maca imra'atihi rajulan ka waran buu yidhi nin xaaskiisa maceeda yacnii maceeda helay nin kale macnaha xaaskiisa ayadoo nin la joogo ninkii arkay ka waran ayaqtuluhu ma dilayaa am kayfa yafcalu amase muxuu samaynaya rasuulka ilaahay riwaayadaha qaar waxaa ku jirtay inuu yidhi rasuulka ilaahayow hadduu aamuso arrin weynuu ka aamusay hadduu hadlana arrin weyn buu ku hadlay mar walba xaalku waa adag yahay hadduu hadlo waa la waa karbaashaysaano waa la garaacayaa oo waxaa la leeyahay xadulkadfiyaa laga ogaa ile markhaatiyamahayo ninkii hadduu aamuso oo xaaskiisa zino uu ku arkay uu ka aamusana arrin weyn waayo marka maxaa la samaynayaa ninka hadduu xaaskiisoo zinaysanaysa xataa uu arko waxaa la rabaa afar markhaati hadduu la imaan waayo ama licaan uu samayn waayo korkiisa waa karbaash waayo siddeetan karbaashaa lagu dhufana anaa soo arkay waxba laga yeeli maayo asiga waa la adkeeyey baabkan sababta loo adkeeyeyna xigmad weynaa ku jirta haddii baabkan sahlanaan lahaa waa la isku fududaa lahaa qof walbana qofkuu ku xanaaqo zina iyo faaxishuu ku tuuri lahaa laakiin waxa loo adkeeyey waa inaan qadfigaas uusan dhicin oo acraada muslimiinta aan lagu tuman marka wuxuu rasuulka ilaahay ka waran nin xaaskiisa maceed nin kale la helay ama ku arkay ayaqtulhu ma dilaya am kayfa yafcalu mase siduu samaynaya ila hadduu dilo wax caddaynana aysan jirin waa loo qisaasayo isna waa la dilaya marka muxuu samaynaya ninkaas allah subxaana wa tacaala markaa kadib wuxuu soo dejiyey aayadihii fii suurati fii suurati nuur ku jira oo ninka hadduu xaaskiisa qadfiyo wax markhaatiya ama caddaymo ah markhaatiyaalana uusan haynin waxaa la marinaya dariiqan waxaa la leeya waa inaad mulaacano ogolaato marka inuu bayino keeno iyo in la karbaasho iyo inuu licaan sameeyo saddexdaas mid ka mid ahaa u furan hadduu bayino keeni waayo mulaacanana uu diido korkiisa waxaa ku dhacay waa siddeetan karbaash waa in waa in lagu dhufto oo xaddulqadfi laga oogo mulaacanada ama allicaan markii la leeyahay allicaan waxaa laga soo qaatay qowlu rajul wacalaya lacnat ullah markuu ninku leeyahay wacalaya lacnat ullah halkaasaa licaanka laga soo qaatay oo waxaa la haalib yeelay jaanibu jaanib lacn ayaa la haalib yeelay ila meesha waxaa yaala alnacln walgadab ninka wuxuu isku habaarayaa inay lacnada ilaahay ku dhacdo gabadhuna waxay isku habaaraysaa carada ilaahay inay ku dhacdo labada midee la haalib yeelay marka magacii lacnadaa la qaatay saas darteeda waxaa loo yidhi baabu licaan markay culammadu ka hadlayan fii kutub ilfiqi waxay u baabeeyaan baabu licaan allacnu walgadab labada midee daran waxay yidhahdeen culammadu algadabu ashaddu min allacna gadabka iyo carada ayaa ka daran lacnada gadabullah waa ka daran yahay min allacna lidaalika waxay yidhahdeen culammadu tii adkayd gabadhaa la siiyey habaarkii labada habaar midkii darnaa gabadha xaggeedaa la siiyey sababtuna way cilleeyeenoo waxay yidhaahdeen haalib ma aha mana badna inuu ninka xaaskiisa inta ku been abuurto uu ku tuuro inay zinaysato ma badna maxaa yeelay zinada uu xaaskiisa ku tuuro sharaf darray asiga u tahay ninna u bareeri maayo ayadoon waxba jirin inay sharaf darro ku dhacdo u bareeri maayo sida haalibka ahee badan hadda mid doqona xukun ma leh laakiin sida haalibka ahee badan inuu iskaga been abuurto u yidhahdo waa zinaysata ayadoon zinaysan uma badna laakiin ayadu inay inkirto waa wax muxtamala oo mar walba dhacaya ama suuragal ay tahay inay dhacaan maadaama marka jaanibu rajul aysan haalib ahayn inuu xaaskiisa iska qadfinaayo oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ay tahay waxaa la adkeeyey ayada jaanibkeeda waxaana ayada lagu laaziminayaa inay tidhaahdo calaya gadabullah carada ilaahay haygu dhacdo hadduu ninkaasi run sheegaayo arrintii nebiga uu kala xukumay sala allahu calayh wasalam waxaa axaadiidda qaar ku jirtay in gabadhaasi ay tidhi anigu ciddayda ceebayn maayo qoyskayga iyo dadkan ka soo jeedo fadeexo u soo jiidi maayo bay tiri meeshaas macnaheeda xoogaa waxaa ka jira inay xaggeeda wax jireenay u badnayd lidaalika markii uu ay uuray lahayd ee cunuggii ay dhashay cunugii wuxuu u ekaaday ninkii lagu tuhmaayey ninkii lagu tuhmaayey marka hore uu ninka ku tuuru cunugii shabaha walida markaasuu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam haddaysan mulaacano samayn lahayn xadkan ka oogi lahaa buu yidhi yacni licaanka mar haddii licaan dhacay laga daba tegi maayo xukunku waa dhacay marka shabaha jaanibkeeda ama shubhada jaanibkeeda u badnayd waxyaabuhu nebigu sameeyeyna waxaa ka mid ah calayh isalaatu wasalaam inuu waladkii haleeshiiyey ayada walidaalika sheika halkan muxuu yidhahday waxyaabaha ka dhalanaya waxaa ka mid ah nafyu lwalad markuu yidhaahdo waladka ama cunuga ay sido aniga ma dhalin ou iska anfiyo waladkaas yaa la haleeshiinayaa ayadaa la haleeshiinayaa asiga loo tiiri maayo ina hebel la dhihi maayo ayadaa la haleeshiinayaa oo macnaheedu waxaa waaye waa cunugii ayada haysato asigana loo tiirin maayo nebiga alayh slatu slam ayadoo u tiiriyey marka licaanka sidaasaa loo samaynay wacdiga iyo waanada sheika uu sheegay labada jaanib la waaninayo axaadiida rasuulka alay slatu slam waa ku soo aroortay oo nebigu waa waaniyey calayh salaatu wasalaam weliba markay licaanka sameeyeen kadib ayuu wuxuu yidhahday allaahu yaclamu anna axadakumaa kaadib fahal minkumaa taa'ib ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacaala midkiin inuu been sheegaayo ee maydinka mid yahay qof toobad keenaya war ilaahay u noqdo ilahay u toobad keena maxaa yeele laa shaka labadoo run sheegi maayaan suuragal maa labadu inay run sheegaan ilan waa zinaysata iyo ma zinaysan labadaba run ma noqon karaan fii mowdicin waaxid run ma noqon karaan idan waxaa laga maarmaana labada qof midaa been sheegaayo rasuulka calayh salatu salaam markii la soo gaaray in mid walbo labadooda ka mida uu yidhaha calaya lacnatullah ayaduna ay tiraa calaya hadabullah waa hakinaya nebigu calayh salaatu wasalaam gabadhana waa hakiyey ninkiina waa hakiyey wuxuu yidhi ilaahay ka baq waa waaniyey nebigu alayh salatu salaam ogowna buu yidhi cadaabka ilaahay subxaana wa tacala yacni cadaabka adduunyada inuu ka khafiif yahay uu ka sahlan yahay min cadaabi illaahi caza wajal marka way ku dhiirteen inay galaan licaanka markaa kadib oo waaniyey nebiga alayh isalaatu wasalaam ayuu u fasaxay inay mulaacanadii galaan waxaa la samaynayaa marka markii ay afarta dheer ay mid walbo ka mid a afar jeer ou dhaarto marka shanaad waa la hakinaya waa la wacdinaya waa la waaninaya maxaa yeele waxaa suuragala labada qof kii beenta sheegaayey inuu hakadaa suuragala oo wacdiga iyo waanid waanadu ay saamayso ou ka joogsado inuu ishabaaro maxaa yeele meesha habaar adagaa yaalla calaya lacnatullaahi wax sahlanna ma ah qofki inuu yidhaha calaya lacnatullah inuu yidhaha calaya kadabullah ayadan wax sahlan ma ah waa habaar weyn oo khatara oo laga yaabo qofka inuu ku halaagsamo adduunya aakhiraba sidaa darteed nebigu u hakinaayo calayh isalaatu wasalaam uu wacdinayo o waaninayo waxaa kaloo baabkan iyo abwaabta la mida laga qaadanaya cirdiga inuusan ahayn wax sahlan acraadu lmuslimiin ma sahlana in qofka xumaan lagu tuuro ama lagu tuhmo ama lagu maleeyo weliba faaxisho iyo zine iyo wax la mida waa dembi aad iyo aad u weyn waa khatar hadduu qofku ku dhawaaqo ou lafdigaas caddeeyana waxaa ku laasimaya inuu markhaatiyo keeno hadday xaaskiisa tahay waa licaan waa u furan yahay hadduu markhaatiyo waayo haddaysan xaaskiisa ahayn ou qof kale qadfi uu ku sameeyo ama nin ha ku sameeye ama naag ha ku sameeye maxaa laga rabaa bayine iyo caddayn inuu keeno caddaynta laga rabo anaa arkay ma ah caddaynta laga rabo afar markhaati waay afarta markhaatiya laga rabo waa afartuba inay ka markhaati kacaan inay arkeen ayagoo ficilku dhacayo ayadana waa adag tahay sida loo helo hadday saddex ka mida ay yidhahdaan ficilkoo dhacayaan aragnay kan afaraadna uu yidhahdo maya asoo meesha ka soo baxayaan aragnay eber waaye wax dhan waa la karbaashaa saddexdii markhaatiga gasha xataa waa la karbaashaya saddexdii markhaatigooda nuqsaamo ayaga waa karbaashaa u yaalla idan arrintaasi khatar waaye waana midii lagu karbaashay abubakra nufeyc ibn alxaarit radia allaahu canhu cumaraa ku karbaashay ta qadiyad ka markhaati kacay cadaymihii kalena la waayey ayuu siddeetan karbaash ku dhuftay abubakar abubakar waa saxaabi jaliila laakiin xadki ilaahay baa yaalla subxaana wa tacaala soo suuragal maa inuu run sheegaayo dabcan waa u badan tahay laakiin qofkan run uu sheegaayo waa saalix ee la fiirin maayo mar haddaad qadfi samaysay bayinadii aada weyso xukunka ilahay waa siddeetan karbaash ama shiikh ahow ama arday ahow ama caami ahow siddeetan karbaash in lagugu dhufto waa idan afkaaga hayso waa marka iska aamus haddaa aragta ataa waa inaa aamusta haddaada markhaati yahay hadda laakiin maadaama xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala in la oogay laga tegey waxaa sahlanaatay in acraada dadka lagu dhaco in acraada dadka lagu dhaco oo la qadfiyo oo xumaan lagu tuuro waa sahlanaatay laakiin xuduudda ilaahay haddii la oogaayo subxaana wa tacaala sharaf iyo karaama dhammaanteedaa ku jirta qofka muslimka cirdigiisa wuxuu noqonayaa mid nabadgala ilaa bayine iyo caddayn intii ilaahay u xadeeyey subxaana wa tacaala in la hela mooyaane qofka hadduu sheego ama uu yidhaahdo qofkaasi waa zinaystay ay runtii tahay markhaatiyana uu waayo bacdu اlfuqahaa waxay yidhahdeen waa kaadib cinda allah liqowlihi caza wajal faid lam yaأtuu bishuhadaa faulaa'ika cinda allahi hum اlkaadibuun alla muusan dhihin waxay arkeen hadday been noqdaan lama dhihin haddaysan markhaatiya la imaan baa le ma la fiirin ma runa mase waa been afar markhaati haddaysan la imaan ilaahay agtii beenaalayaal waa idan waxaa soo galaya midka ka run sheegaya ee ficilka waa dhacay dhahaya iyo midkii aan ka run sheegayn intaba ilaahay agtii beenaalayaala ka yihiin marba haddaysan markhaatiyaali caddaymo keenin taa macneheed marka waxaa laiska zajrinayaa oo dadka muslimiinta lagala dagaalamaya in lagu dhiirto in acraada muslimiinta meel looga dhaco oo qofka muslimkaa lagu tuuro xumaan noocaan oo kale ah maxaa yeele xumaantan wax sahlan maa ila qofka waa zinaysta wax sahlan maa haddii maalan uu dilo sida hadda xadiidkan ku jirta ayaqtulu nin maalan wuxuu arkay xaaskiisa ka zinaysanayo waa dilay caddayn ma hayo markii uu dilay ninka maxaa u disha layidhi wuxuu yidhi ninkan waxaan ku arkay asoo xaaskayga ka zinaysanayo bayine iyo caddayn u keen inuu xaaskaaga ka zinaystay ma hayo maxaa la samaynaya ya waa la dilaa waa loo qisaasaya xukunkiisa waa qatli anaa arkayna waxba maha warkaagu qiimo ma leh markhaatiyaala la raba afara alle agtii dembiile ma ka yahay culamada qaar waxay yihahdeen hadday dhab tahay alle agtii dembiile kama aha maxaa yeele cirdigiisuu difaacaya laakiin xadka sharciga ah ee daahirka waa laga oogaaho waa loo dilaya waa loo qisaasaya oo maxaa loogu qisaasaya hadday runtii tahay ama uu ka run sheegaayo awalan horta inuu run sheegayo miyaan goyn karnaa hadduusan markhaatiyo keenin ma jasmin karna hadduusan afar markhaati keenin midda labaad meeshaasi mafsado kalea ka imaanayso nin walba inta nin dilo hadhowta wuxuu leeyahay xaaskay uu ka zinaysanayo sow dhiiggiisa iyo cirdigiisa ku bannaysto mafsado weynaa ku jirta haddii waxyaabahaasoo kale laisku sii daayo o laisku dhaafo walidaalika saxaabigan waa yaabayn wuxuu leeyahay hadduu ma dilaaya muxuu samaynaya macnaha hadduu dilana waa la dilaawa sida riwaayadaha qaar ku jirtana wuxuu yidhaahday hadduu dilo rasuulka ilaahi waa dilaysaa hadduu dilona waa dilaysaa waa ficlan waa la dila hadduu dilo caddaynna uusan hayn baraahiin uusan keenin licaanka marka waxaa loo sharciyeeyey waa in la adkeeyo cirdiga in la adkeeyo ninka xaaskiisa markuu qadfiyo sida sheikhu sheega raxmat ullahi calayh laba arrinaa laga rabaa labada arrin waa maxay albayina iyo inuu ogolaado almulaacana hadduu bayino helo mulaacano ma loo baahan yaha markaas looma baahna afar markhaati hadduu u keeno haddii la waayo licaan uu galaya licaanka hadduu diido asaa la karbaashaya licaanka hadduu asiga inta galo ayada ay diiddo ayadaa la karbaashaya yani waa la karbaashaya ma waa la dilayaa oo waxaa laga oogayaa xaddu zina ayadoona hadda naag la qabo waayo markaan waa la rajminayaa xadkeedu waa rajmi hadday diidday tira anigu licaan geli maayo waa rajmi asigana uu galo ayada marka maxay iskaga dafcin kartaa waa inay licaan gasho wayadra'u canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati biاllaah inahu la min alkaadibiin waa beenaalay bay leedahay saasaa cadaabka yani uga dafcoomaya ama cadaabka uga haraya cadaabka waa xadkii laga oogaaye w haddii marka ninka uu licaan sameeyo shiikhu wuxuu yidhahda shan arrinaa shan xukunaa laasimaysa xadkoo ka dhaca iyo xad ka dhacaya ninka ayadana xadaa ku waajibaya waana lagu kala tegayaa meesha waladkana ayadaa la haleeshiinaya kala tegoodana abadiu noqonaya soo shan xukun maaha ayada markay ogolaato shantii xukun maxaa ka baxaya meesha xadkii lalahaa waa ku waajibaya ayada ayadana waa ka dhacaya laakiin afarti kale waa baaqi afarti kale waa baaqi waa la kala tegayaa asigana mar walba xadka soo hore uga dhacay waaye waladkiina meesha waa ka baxaya taxriimkuna abadii u noqonaya culammada qabta طalaaqa saddexdaa inuu dhacaayo maalin dhowd aan ka soo hadlaynay waxaa jira waxyaabaha ay deliishadaan ka mida xadiiu licaana ka mida qaara waxay xadiiu licaan u deliishadaan waxay yidhahdeen ninkan qisadiisa axaadiida lagu sheegay weliba laba qiso inay tahay axaadiid ku soo aroortay wuxuu ku yidhi xaaskiisa rasuulka ilaahayo waan furay waa iga furan tahay buui nebiguna calayh isalaatu wasalaam waa diiday inay isku soo noqdaan taa waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen waa furadaasi inay saddexduba ay dhacayso riwaayadaha qaar waxaa ku soo aroortay saddexaan ku furay inuu yidhi ma laga qaadanayaa in saddexdu hal mar ay wada dhacayso oo baa-ine ay noqonayso ma laga qaadanaya masalada masalaة licaan waayo hadalkiisa ah waa furay xataa looma baahno waxay dhahan culamadu waa furadiisa xataa wax qiimaha gaara male bimujarad licaan dhaco saasayba ku kala tegayaanba ma loo baahno waa fur waa furadu waa iska ziyaado saddexan ku fur hadduu yidhahdana ayada laftirkeedu waa ziyaado haddii طalaaqa saddexdaa waa dhacaya ay noqon lahayd ama loo qaadan lahaa dalaaqa saddexdaa hadduu nin kale soo guursado gabadha soo kuma soo noqon karo ya dibuu u guursan karaa tan laakiin waa maxay tan waa mid abadiya idan masأalaة الlicaan iyo طalaaq الثalaaث wax kala fog waay shaqana iskuma laha axaadiiثa ku soo aroortay fi الlicaan sababta labada qof loo kala geeyey waa liأjli الlicaan licaanka sababtii ayaa loo kala geeyey kala geyntooduna waa mid abadiya oo rujuuc iyo soo noqosho uusan marna jiraynin والlah أعلم وصلى الlaه عlى نaبيina mحaمeد وعlى آله وصaحبه أجمaعين